bismillahi raxmaan raxiim waa saa u sheegtay maanta golaha wasiirada waxaa la horkeenay warbixin wasaaradda gaasandhigu keentay oo in taliyihii axmed jimcaale cerfiid uu xilkii iska casilay oo si muxuu ahaa voluntary ah kadibna wasaaradda gaashaandhigu bacdama booskii banaanaaday wakti xasaasina lagu jiro soo gudbisay shaksiga ku haboon ee booskaas buuxin lahaa golahuna markay ka doodeen kadib waxaa loo magacaabay xilkaas ama golahu ay ansixiyeen in sareeyagaas cabdiweli jaamac xuseen gorod uu noqdo taliyaha cusub ee xoogga dalka soomaaliyeed taliyaha cirfiid sababta uu xilka uga tegay ma sheegay runtii maya laakiin waxay ahayd si shaksi ah si muxuu ahaa voluntary ama mutadawaca isagaa go-aansaday oo doorbiday jimcaale cerfiidna golow aada ayay u amaaneen doorkii hogaamineed ee ciidamada muddadii uu joogay iyo sida runtii wadaniyadda iyo daacadnimada mar walbaba uu dalkiisii inuu ushaqeeyo uga go-need marka qof walbana aada ayuu maaragtay runtii ugu rajeeyay guul iyo keyr laguna ammaanay doorkiisii wanaagsanaa laakiin waxaa kan waa xil xil qofka hadduu hayana isagii baa gartay marka isagiina ma hore maxaan golihii wasiirada oo su-aalahaas ma warsan karin marka in isaga la weydiiyey ayaa haboon laakiin golo waxay qareen in taliyuhu uu shaqo wanaagsanna qabtay haddana mar haddii xilkii banaanaadayna lagu qasbanaaday in la buuxiyo waxaa kaloo na soo gaaray in wasiirka gaashaandhiga isaguna iscazilay waxayrun kadib markii taliyaha cusub ee la magacaabay taliyihii hore uu xafiiska uu sheegay inuu ka tegay isagoo arrintaasi bal ka waran maxaa isku soo beegay arrintani runtii maya waxaan waa waa taqaanaa xukuumadd iyo dawladd iyo marka la shaqeynayo howluhu waa kala baaxad badan yihiin waana marka wasaaradda gaashaandhiga mar haddii taliyihiina iscasilay islamarkaana taliyahan cusubna ay hor keeneen golihii wasiirada wasiirka isagana si shaksi ah ayuu isku casilay isagaa doorbiday inuu xilkii iska casilo runtiina wasiirkana aada baa lagu ammaanay doorkii uu runtii kasoo qaatay in muddadii xilka hayay looguna rajeeyey in mustaqbal wanaagsan marka taasna waa arrin iyadana si shaksi ah oo isaga go-aanku qaatay wasiirka waxaa jirta warar laysla dhex marayo oo sheegaya in waayadanba ay soo socotay inay suuragal ahayd in jenaraal carfiid xilka laga qaadayo dabadeedna hadda lagu cadaadiyey inuu isagu isaga tago intii la dhihi lahaa xilka ayaa laga qaaday taasina ay keentay in maanta golaha wasiiradu ay durbaba taliyo kale magacaabaan arrintani oo muddo soo jiitamaysay bal ka warantaa hadda idinka v o a haddaa arrintaas ogeedeen idinkaa dadka u sheegi kara laakiin anaga waxaan ogeyn ma jirto taliyahuna taliya hawshiisa haysta oo shaqeynaya buu ahaa hawshana si wanaagsan u socota hadda dawladdu madaxda go-aan waa qaadan kartaa qofku taliya iyo wasiirba xilka xitaa waa laga qaadi karaa laakiin waxaan ku yidhi waxay ahayd xilka qaadid mahayn isagaa iska casilay si shaksi ah wax xiriira miya ka dhexeeya wasiirka gaashaandhiga ka tegitaankiisa shaqada iyo taliyaha isagana uu shaqada ka tago maya habeeraate wax shaqo ma jirto de waxa kan waa dawladnimo dawladdana marba qof unbaa hayar taladii oo hawshii wada dadkii mas-uuliyiintii haddii ay meeshii ka tageenna un dawladdana wasiir cusub ay soo magacaabi doontaa marka wada tashiyada iyo waktigeeda la gaaro laakiin hadda waxay kutusaysaa dawladda sida uga go-anta arrimaha amniga oo maaragtay madaxweynihii ra-iisul wasaaruhuba iyo wasaaradduba ay kusoo qanceen in durbado la buuxiyo golihii wasiiradana ay waajibaadkooda dastuuriga ka qaateen islamarkiiba maanta la ansixiyey taliyaha cusub marka taas waxaan isleenahay waa waxay dardar gelinaysaa hawshii socotay in lasii laba jibaaro horena u socto muddooyinkanba waxaa jirtay qalaanqal siyaasadeed oo dowladda iyo maamulada qaarkiid ka dhexeeya oo siyaasadda aysan ahayn mid dadka soomaaliyeed ay mahadinayeen oo ay jeclaysteen sida ay wax u socdeen hadda in wasiirka gaashaandhig oo ka mid a wasiiradii ugu awooda badnaa dowladda soomaaliya marka la fiiriyo xaaladda hadda lagu jiro iyo talihii ay shaqada ka tagaan suukhti iyo siyaasaddii cakirneyd ee dowladdu ay cagaha kula jirtay bal ka waran saameynta ay ku yeelan karayso horsocodka iyo nabadgelyada waddanka runtii arrintaas maanta golaha wasiiradana aada baa looga hadlay wada shaqeynta iyo xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xukuumadda waxaa ka go-an xoojinta xiriirka iyo wada shaqeynta waxaanan wasiirada dood iyo kadib laga dhageystay sida wada shaqeyntu ay dowlad goboleedyada ula leeyihiin ilaa iyo toban wasiir waxay caddeeyeen in wasaaradahoodii iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada xiriir wanaagsan ka dhexeeyo wada shaqeyn iyo wada tashi kulamo joogta ay wada qaadanayeen loona baahan yahay in lasii kordhiyo waa la socotaa xukuumadda waa marka ugu horeysay sirkeeda golaha wasiirada ku qabsatay dowlad goboleedyada mid kamid a kismaayo qorshahana uu ahaa in baydhabo la tago oo ay baaqdeen laakiin qorshuhu weli yahay sidaas daraadeed xukuumadda dhanka amniga dhaqaalaha iyo horumarka iyo dhan walba waxaan isleenahay heerka ugu sarreeya ayuu marayaa taas iyada ahna waxay xukuumadda soo dhaweysay baaqi madaxweynaha ee ahaa midnimo iyo wadajir in wax walba lagu dhameeyo sidoo kale madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna waxay casimaad u fidiyeen madaxda dowlad goboleedyada inay kulan wadatashi isugu yimaadaan si loo dardargeliyo oo looga hadlo arrimaha masiiriga ah isla markaana loo xoojiyo midnimada iyo wada shaqeyn